Dhallinyaradan oo ku nool magaalada Dobley ee Jubbada Hoose isla markaana barata xirfadda farsamada gacanta ayaa nolosha reerkooda ka maareeya xirfadda timo jarista. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysata xirfadda timo jarista ee ku nool magaalada Dobley ayaa ka waramaya sida ay nolosha reerkooda ugu maareeyaan iyo caqabadaha ay kala kulmaan bulshada.
Waan dhowyahay magacayga maxaa la yidhahaa Cabdiraawax Jucayb waxaana joogaa Dobley waxaana ka shaqeeyaa timo jaro ayaan ka shaqeeyaa maadaama inkastoo shaqada ay taho baalberi waayo waxyaalaha dhallinyarada ku saabsan oo madaxeeda in laga hagaajiyo duuqa marba sida aday u kala fiican yahay laakiin waayo shaqada maxay ku xiran tahay waayo wixii adiga ku qalsoon tahay sida wax uga hesho adii barashada horta majaraha wax horta adiga niyadaada ku qalsoon tahay oo ku barato waaye laakiin waqti dheeraad ah way kuu qaadan oo cabaar ah ilaa iyo dhowr bilood adii sida adii xirfadaada u keeni lahayd oo wax inaa u yaqaanto camal dhowkaas maadaama dee si hadhow dhallinyarada dhan dhammaantooda kugu kalsoonaadaan saas darteed adina inaa ismuujisaba nolosheedana inkastoo waayo suuqan hadduu nidaamkiisa hadduu suuqa mar uu noo fiicay nolosheena isbedel weyn oo nala leedahay laakiin suuqeena hadduu mar hooste nolos isbedelkeeda hoos waa xasan maxamed ibraahim oo ka shaqaysa timajaraha magaalada dhobley adii waan iska helaa maalmaalin dhaafteeda oo isheeg alyoomka adii marna waa helaa marna waa maxaa waaye iska liciif liciif laakiin alxamdulilah haa way jiraan dabcan maxaa jiida dhalinyar maxaa iska jirtaa oo iska dhib badan siday rabaanna marmar inay kaa yeeshaan rabaan adina aa yeeli karin inkastoo xaafad oo reer aad leedahay oo lagaa sugaayo biil mashaakilo badan aa iska jiraan adi oo xagga dhalinyarta dhankeeda ah laakiin aniga waxay ahaataa waa iska dulqaataa hamiga aan ka leeyahay maxaa waaye inaan heer gaaro insha allah hadduu ilaah yiraahdo